inkastoo guud ahaan deegaanka iyo meelo badan oo caalamka ah uu ka jiro sicir barar xoogan haddana dadka uu sida gaarka u taabtay ayaa ah dadka danyarta ah haddaba waxaan magaalada jigjiga caasimada dowladdeegaanka soomaalida kula kulmay qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee waddooyinka dhinacyadooda ku ganacsada anigoo wax ka weydiiyey duruufaha nololeed ee ay ku sugan yihiin xaliimo xasan dayib waxay ka mid tahay hooyooyinka ganacsiga yareer ku haysta magaalada jigjiga waxayna ii sheegtay in uu jiro sicir barar xoogan kaasoo saameyn ku yeeshay ayay tiri nolosha bulshada danyarta ah waxaanahay maamooyinka maxaanku dhahayay waddada laanida jigjiga xalwadoo kale timirtoo kale maxaanku dhahayay biyaha yaryar waxaa ku iibiya anuu hadda laba wiil baan haystaa waatay hooyaa tahay laba carrurood leedahay sideed ugu maaraysaa nolosha marka waxyaabaha yararka degado wallaahi nolosha markii hore waan fiicnayn hadda laakiin noloshu aad bay u adag tahay gurikiraan galaa iyow qur-aan madrasad bay dhigtaan maxaanku dhahayay biyo malay xaafadaan deganahay wallaahi noloshu aad bay u adagtahay
nolosha adkaatay kolley saamayn sixir barar lacagta etoobiya oo dhacday doolarkii oo cirkaa maraya maxaanku dhahayey dee waxyaabo badan lacag la'aan iyadoo markii horeba sii ahayd haddana way ka sii dartay suuqii dem buu noqday dowladda waxaan ka codsan lahaa sharaf kale inay tallaabo ka qaado dee waxaan cirkaas ku shareeraya ee masaakiintii masaakiin haddaan nahay waan ka hoos baabaanay waxbana ma gadan karno doolarka kicinaya ee cirkaa maraya marka saa darteed wixii aan gadgadaynayna nalagamaba gadanayaba ka dee dowlad dowladda waxaan ka codsanaynaa inay wax nooga qabato tallaabo sharciga ka qaado haa hadduu leeyahay sidoo kale waxaan goobta kula kulmay xuseen maxamed maxamuud oo ka mid ah dadka danyarta ah ee ku ganacsada waddooyinka magaalada jigjiga waxa uuna v o a u sheegay duruufaha nololeed ee haysta isagoo tilmaamay in xilligan ay soo wajaheen dadka danyarta ah duruufo dhaqaale oo adag ka mid a dadka danyarta ee suuqa ku ganacsada waxaan ka ganacsadaa maarata buskut timir xalwad waxyaaba noocaasaan wadi jiray carruurtayda waa shan weeyaan niyow maxaa la maaraynba wallahi wixii xaaladii faraha ka baxday oo maarata bararkii baa la bijibaarmay moogtahay lacagtii etoobiyaanka waxma goynaysa dollar ahaan baa lagu dhufanaya marka raashinkii oo kale iminka waxa lagu leeyahay dollarka maanta intaasoo ahaa marka wallahi xaaladdu aad aad bay u cakiran tahay ahaa dufarada aad bay u dilay meesha dee iminkay ku lidataaba iminkay ku lidataa sababtaa waxyaabahaas galay moogtahay doolarkii oo lacagtii waxba goynaynin doolar micishadooda hawada ka baxday wixii aasaa maarka iskoomaalay oo maarka xaalad aad bay adag tahay dowladda waxaan ka codsan lahaa inay dee dadka danyarta hoosu eegaan oo lacagta doolarka la jebiyo waxaas wax laga qabto ayaan ka codsan lahaa dowladda haddaba waxay si isku mid ah kuugu sheegayaan dadka danyarta ah ee ku ganacsada waddooyinka magaalada jigjiga islamarkaana la hardamaya nolosha maalinlaha ah si ay ugu maareeyaan baahiyahooda waxay sheegeen in xilligan ay soo wajaheen duruufo adag oo dhanka dhaqaalaha ah magacaygu waa maxamed axmed waxaan ahay dhallinyarta ka ganacsata magaalada jijiga gaar ahaan suuqa laamida agteeda agagaarkeeda waxaan gadnaa caanaha geela malabkii oo kaleete siliid macsartii subagii agaabtaasaan u gadnaa wallaahi cabdiraxmaanoo duruufo dhaqaalo aad iyo aad hadda u adagtahay waqtiga hore waqtiga hadda lasma barbardhigi karo marka xaaladdu aad iyo aad bay u adagtahay oo la dhihi karaa mug wax buyin baa iska bedelay de hadda waqtiga hadda la joogay iyo waqtigii hore hadda isku mid maaha waxii wax ka soo qaaliyoobay sixir bararkii war imika haddaad tidhaahda wax yar soo iibso mas ma gadan karays magaalada nolosha saas aad bay aad iyo aad boqolkiiba boqol way jiraan waa dadka isku mid maaha waxaan ku odhanaya maanta markood wix wax ku darmado maxaa dhacay shalaba intaasaad naga siisay say ku dhaci kartaa qiimahaas marka dee nolosha dadka biniadanka o dhan baa isbedeshay baa la dhihi karaa maxamed cabdiraxmaan gaataha v o a magaalada jigjiga